hay-adda daryeelka bulshada ee kaalmo ayaa 140 qoys oo danyar ah islamarkaana ku nool deegaanka hadaafoow ee galbeedka kismaayo gaarsiisay deeq gargaar raashin ah oo ay ka mid yihiin bur, bariis, saliid, caano iyo timir goobta lagu qaybinayay raashinka ayaa waxaa goobjoog u ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland xildhibaano iyo xubno ka socda hay-adda kaalmo ugu horeyn qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqda gargaarka ah ayaa u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay inay soo gaarto deeqdaasi allah ha barakeeyo inta wax noo soo dhiibtana ilaahay oo biyo iyo baadba noo soo dhiibtay ilaahay goyna waaxida ayakan wax cadowga allah ka qabto shaydaanka allah ka qabto ayakan wax khayr qaba allah ha sii oona soo tawda inta noo qaylisi oo noo qaylisana iyana barakale allah ayakan allah ha sii ilaahay idankiis dabsiga dabkaayna waa waxa ilaahay noo qoro iska cunayna waa laakiin waa un aan iska afurayna wax ilaahay noo qoran waa un cunayna wax ilaahay boqorka aad noo qoro waa un dabka aan shidanayna yara iyo badanaaba laakiin biyo iyo baadna u baahnayn wixii ilaahay boqorka aadna siina dabka aan ku shubanayna
annaka waxaan ahayn dad oo meelo eeri go-on degin oo yaaban adduunyada un saa yeelaysa inaga tahay inta hoolaheen naga dhammaadeen dhulkiin abaar u yahay biyina lahayn baadna lahayn ayaa ilaahay waxaa nooga soo qaaday dadka qurbaha joogo nooga qayli waxainoosoo dhiibeen waa ku mahadsan yihiin intii bogsan allah caafiyo intii waxaysa haysan allah u ziyaadiyo shar iyo shaydaan allah ka xijaab gaalana allah ka qabto waxay noo soo siiyeen raashinka waana soo gaari biyihii waana soo gaareen waa kaas agsayda yaallo barako allah siiyo eedii kaalman waa mahadsantahay idinoo soo dhiibtay ilaahay idin ha u gargaaro ilaahay ha u gargaaro ilaahay ha u gargaaro dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland maxamed xuseen maxamed ayaa u mahadceliyey hay-adda kaalmo garab istaaga ay mar walba siiso dadka tabaalaysan
marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalihii deeqdan raashiinka ah oo ay ka faa'iidaysanayaan ilaa boqol afartan qoos soo gaarsiiyey oo la soo baxay bisha ramalaan awgeed waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ugu baryayaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro ay noqdaan wax ay ku intifaacaan oo hadafkii ay ula baxeen ay ku gaaraan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa hay-adda kaalmo oo ayada doorkan raashinkan dadkani baahidooda ummadda u bandhigtay islamarkaana qaybinaysa raashinkan maamul haysa waan u mahad celinayaa tuuladan dhabtii waxaa ka jirtaa baahi iyo daruuf ayadoo si guud soomaalida ay tahay dad sabool ah xoolo dhaqato ah aan xoolo ku filina haysanin waxaa jiray abaar iyo fatahaad isaga dambeysay oo mar kastana si isdaba joog ah maray abaar dhacda iyo maruu roob daa oo fatahaad imaado fatahaaddaas oo saameyn badan ku yeelatay dadkaasna dhibaato badan gaarsiisay ugu dambayntiina mune maxamed cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda kaalmo ayaa ka warbixisay mucaawinada ay gaarsiiyeen qoysaskan danyarta ah maantana waxaan soo gaarnay galbeedka magaalada kismaayo oo aan soo gaarsiinay boqol iyo afartan qoys deeq raashiin ah xaqiiqatan dadkan waxay ahaayeen qoysaskan qoysaskii ay saameeyeen abaarihii ka dhacay waddanka waxaan halkan ugu mahadcelinayaa walaalihii soo sadaqaystay ee la baxay maantana walaalahooda quudiyey ka hay-adda kaalmo ahaan waxaa taargeedkeena uu yahay inaan hoosha halkaa kasii wadno aana gaarsiin doono qoysaska soomaaliyeed inta bisha barakaysan ee ramadaan